إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka dohornimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah dad soomaaliya ayaa dil iyo dhaawac waxaa loogu geystay dalka koonfur afrika nin injineer ayaa isbitaalka u yaalla garowe ugu geeriyooday oksijiin loo diiday dartii kadib markii uu bixi waayey afartan dollar oo deg deg ah waxaa la weeraray fariisimo askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ku kala leeyihin gobollada banaadir iyo jubbada hoose magaalada muqdisho waxaa laga hadalhayaa isbeddel ku soo kordhay xeebta kaas oo siyaabo kala duwan loo falanqaynayo kulan ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa dhex maray maamulka walaayadda islaamiga ah ee bay iyo mid ka mida beelaha gobolka dega ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiinna waxaa weerar cusub ay ka geysteen tuulo ku taalla gobolka laamo oo ka mid a dhulka muslimiinta ee kenya ay gumaysato inta waa qodobadii warku waaweynee dhegestayaal haatan u diyaargaroob warkoo dhammaystir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dad soomaali ah ayaa dil iyo dhaawac waxaa loogu geystay dalka koonfur afrika maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ay kooxa dalkaasi u dhashay weerareen ganacsato soomaali ah ayna dileen hal qof halka ay dhaawaceen mid kale ganacsadaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi jimcaale cali dable kan la dhaawacayna waxaa la yidhaahdaa axmed cabdulaahi cali siday inoo sheegeen qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada johannesburg kooxaha burcadda ah ayaa ganacsatada soomaalida ah ku weeraray xaruntooda oo ku taalla deegaanka suweeto ee dhacda duleedka magaalada johannesburg waxaana socda baaritaano la sheegay in lagu samaynayo meydka qofka la dilay halka kan la dhaawacayna la dhigay isbitaal dadku waxay sheegeen in ragga weerarkan fuliyey ay ahaayeen saddex rag ah oo hubaysan kuwaasoo doonayay inay dhacaan dukaanka ilo kalena waxay sheegayaan in dadka soomaalida aan loo dilin dhaca oo keliya balse loo dilay isir naciib maadaama ay yihiin muslimiin kuna firfircoon yihiin ganacsiga sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun koob iyo labaatanka waxaa dalka koonfur afrika lagu dilay boqolaal soomaali ah waxaana lagu dhacay lacago boqolaal kun oo dollar ah weerarka hadda dhacayna waxa uu la kowsaday sanadka cusub ee miilaadiga ee laba kun laba iyo labaatanka nin injineer ayaa isbitaalka u yaalla garowe ugu geeriyooday oksijiin loo diiday dartii kadib markii uu bixi waayey afartan dollar oo deg deg ah xaashim cabdinaasir ayaa ka warramaya magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa waxaa habeenkii xalay ku dhintay nin injineer ahaa oo ka tirsanaa shirkad biyaha gelisa oo la yidhaahdo nuwaco qisada geerida injineerka ayaa waxay leedahay la yaab waxay warbaahinta maxalliga ah sheegayaan in asagoo ku xanuunsanaya isbitaalka guud ee magaalada garowe uu neefsigu ka cariiriyoobay deetana loo diiday qalabka oksijiinta ama neefta wuxuu u geeriyooday oksijiinta qiimaheeda yahay afartan dollar oo keliya taasoo ehelkiisa laga dalbaday inay bixiyaan laakiin maadaama ay saqdhaxa ahayd ayaa waxaa dhacday in ehelkii ay dalbadaan in oksijiinta lagu sii xiro lacagtana ay subaxii bixinayaan hase yeeshee waa loo diiday halkaa ayuuna ku geeriyooday injineerkii markii uu nafbaxayay waxay ehelku ninkan ka duubeen fiidiyow isagoo marmarka qaar odhanaya oksijiin oksijiin warbaahinta baraha bulshada qaarkood ayaana falanqaynaya dhacdadan maamulka puntland ayaa wuxuu sheegay inay baaritaan ku samaynayaan arrintan iyo sida ay u dhacday inta badan isbitaalada soomaalida ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ku dhaqmaan nidaam aan la jaan qaadi karin waddan soomaaliya oo kale ah oo haddana muslim ah oo ay ahayd in la isku naxariisto waxaana jira isbitaallo badan oo ku yaala dalka oo ay dad badan ugu geeriyoodeen waxqabad la'aan iyo xirfad xumo isbitaalada qaar ee ku yaala magaalooyinka waaweyn waxay gaareen heer ay dadka ka iibsadaan meydka iyagoo ku xujeynaya saacadaha uu isbitaal ka yaalay qof ka dhintay howlgallo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho geesta kalena waxaa la weeraray firiisimaha askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku kala leeyihiin gobolada banaadir iyo jubbada hoose wararkaas waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi waxaa faahfaahina dheeraada laga helayaa howlgallo kala duwanna oo ay shalay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho howlgallada oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka mid ka mida waxaa lagu dilay dable maxamed iimaan maxamed oo ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan waxa uu ka howlgalayay saldhig ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka arbacow sidoo kale isla ceelasha biyaha waxaa lagu dilay askari kaleo isna magaciisa lagu soo gaabiyey axmed saban kaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka raggii dilkooda ka dambeeyay ayaa goobta isaga baxsaday isla gobolka banaadir waxa ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay qarax la beegsadeen fariisin ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho tafaasiil dheeraada lagama helin qaraxaas gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay weerar ay shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaas ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoona goobjoogyaal ku sugan agagaarka saldhigga ay sheegeen inay maqlayeen daryanka hubka nuucyadiisa kala duwan oo dagaalka la isku adeegsanayay tafaasiil dheeraada isna kama soo bixin balse hadday wax ka soo kordhaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socdaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa waxaa muqdisho laga hadal hayaa isbeddel ku soo kordhay xeebta kaas oo siyaabo kala duwan loo falanqaynayo cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka warramaya dadka ku nool ah agagaarka xeebaha magaalada muqdisho gaar ahaan liido iyo curubo ayaa waxa ay si aad u hadalhayaan isbeddel cusub oo lagu arkay biyaha xeebta muddo laga joogo laba maalmood xeebaha waxaa qabsaday xumbo iyadoo hawada lagu arkay waxyaabo ceeriyaamo u eg dadkii goobta tegay ayaa waxay sheegeen in haddii aad taabato xumbada aad dareemayso xasaasiyad iyo cuncun dadka xeebahana waxay sheegayaan inuu la soo gudboonaaday walwal maadaama aysan ogeyn waxa dhabta ah ee ka dambeeya arrintan tani waa haweenay waayeel ah oo subax walbaahi ku lugaysa xeebta xamar weyne maanta waxaan aragnay mucjisadaan aan aragnay waxaan usoo baxnay isu socodaan usoo baxnay bacdeen waxaana maanta aan aragnay ilaahay kheyr ha ka dhigo baddi dhan maxaasaa ka biiwaayo ilaah ummadda allah ka badbaadiyo muslimiinta walaalaheena muslimiinta allah ka badbaadiyo maanta waa kanaa mucjisadaan badda waxaanaa ka soo baxday wixiis yahayna ma sheegi karno ninkii gacantiis taawatana gacanta maxaa lahaa way kagaysaa kawaabiya noqonee marka ilaahay hana badbaadiyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh culuumta badaha ayaa waxay sheegayaan inaan xilligan go'aan deg deg ah laga qaadan karin arrinta lagu arkay xeebaha muqdisho gaar ahaan xumbada faraha badan ee isku garaacaysa sida hirarka ama mawjadaha qaarkood waxay si horudhaca u sheegayaan in malahoodu uu yahay in sun halis ah lagu soo qubay xeebta halka qaar kale ay ku salaynayaan xeebaha oo uu aad ugu batay fisqiga iyo fasaadka waxyaabaha la arkayahina ay ka dhasheen arrimahaasi waxay ku soo aadayaan iyada oo dhowr bilood ka hor taliyihii hore ee ciidanka badda ee dowladda federaalka faarax axmed cumar faarax qare uu warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u sheegay in konteenaro badan oo sun ah lagu soo qubay xeebaha soomaaliya kulan ay barbar socotay dowra sharci ah ayaa waxa uu dhex maray maamulka wilaayadda islaamiga ee bay iyo mid ka mid a beelaha gobolka dega mahad cubeyd cali ayaa warkan faahfaahinaya kulankan oo ay qayb ka ahayd dowra diini ah islamarkaana socotay muddo isbuuc ah ayay wilaayadda islaamiga ah ee bay la qaadatay beesha eyle oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kulanka kadib waxa ay beesha eyle soo saartay bayaan dheer oo ka kooban toban qodob munaasabadii lagu soo xiraya kulankan ayaa waxaa laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha eyle malaaq cabdulla jalaal
may kala ka jiree qodobyaalka unaha saarni sida macnaha dulumka kan dulmiilaha ah ama kan dembiilaaga ah ama maaragne meelaha dhibka macnaha kusuubi maaragne miskale murtad bihaada oo meelaha ka bahi ini macnaha una lanalalanki una ka halnoona oo isu hoosgeliya ama hakajiidida ama ha dhowaaya usi iyona lankiisaa suubyob inay shareecada waafajina waa go-aan unaka deerni waaye ilaahay baa kamahadsan allahu akbar ilaahay baa kamahadsan taas go-aan unaka deerni waaye tan kale daras wanaag ini anu sameyno dadka darsiyaalka dariska eh ini una macnaha la dhaqanna ama isla dhaqanna wali xaq xaq ee kitaabka ilaahay le wala unu iskala dhaqmoyna ma ah ma ee dulum iskala dhaqmoyna dulunkan ilaahay baa waraanji ninka sheegi maalin kastee baa ulmadan inay dul akhriyoyta inay dulunka faa'iida an lahayna dee dembi maayna walkala laka deeraw inay an lahayna intaas kadib qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankan ayaa soo gudbiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen waan walbaadan baa ka faa'idnay walaa badan oon ka faa'idna may kamid ee kulle insha allahu maraatu diin yak fahangni inti sirdiqii wadayi alawal alislaam taaniyan tan lamayma buwa aliimaan taalihan tan sadayma bu alixsaan iidoosas ata sidiis maraatu diin ka fahangni أقسام التوحيد باتن كفهني أنت أستدي أون معناها علماء إن شاء الله قادي أو توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أنتم أشرع أحد لكم معلنكم أخرياي يلا إن أخري كتاب داس أخري سني ورهر إيه المجاجة أو ليت سني كوي كرن قاترين دينتين كقاتري ميرون جينو وينتان لكن فرح وال ل ل ل ل لقد قدومي ما إنتاوي ini oo la qoobsan intaa wadaan faraha dadka uska muduun turugda faraha geega meel seeto waysanta taas ka baad dhalinyaradu haddii la sheego ilaahay khayr siya dadka oo inta sheenan hayni wallaahi madii oo laadaginin koyt madii oo dhigdinin raahoyo arna walinin karaahoyaayan korkaan iskob heedan isla ruugsadaas ya mayka nagati diintu sharaftille waa taasi tabkanagdoyna maa iskoolba dhadhakada jireena maaylan oo iska mihin oyaa jiree ma jiro ugu dambeyntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa soo xiray kulankan camal kasta iyo cibaado kasta oo la gobodo ilaahay daraadiis hooba anka jarna wal abaalmarin ah ama wanaag ah oo lagu helaw ma jirta marka insha allahu tacaala camalkan anigoon ikhlaas ka waalna ilaahayna na amri subxaanahu watacaala haddii shirka kooyona camalkii iyo cibaadadii dhan buraasa la in ashrakta layaxbatanna camaluka إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين مركا خير كسي وناغا سي ونميلك قادني والبرشدا سي ونميلك قادني إن شاء الله تعالى أني خلاصي إلهي درتيس كوالنا إلهي إنك روانا سبحانه وتعالى عبادنا نوهاتا شركوين إي شركي يركونا إنك درنا تاسي دردار إن شاء الله تعالى قضبك لما دانا دردار هرمومي بواه توصنان أنا لازم توسنا أنا أنا لازم إلهي سبحانه وتعالى ما إلي أنا بجي وسوء أمره فاستقم كما أمرت dhowaan ayay ahayd markii wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ay dowlo socotay muddo laba bilood ah u soo xirtay in ka badan siddeetan macallin oo ka dhashay beesha tuni halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar cusub waxay ka geysteen tuulo ku taalla gobolka lamu oo ka mid a dhulka muslimiinta ee kenya ay gumaysato tuuladan oo ku taalla duleedka magaalada hindi oo ka tirsan gobolka xeebta ah ee lamu ayaa waxaa habeenkii xalay weerar ku ekeeyey ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin tuuladan oo ka mid ah dhulka xukuumadda kenya ay ku deegaamisay dadka kirishtanka ah waxaa ka dhacday arrin la yaab leh markii ay soo galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa halkaasi isaga carray dhammaanba dadkii kirishtanka ahaa sida xogta lagu helayo waxaa tuulada lagu dilay hal qof oo ku haray tuulada kana mid ahaa dadkan muslimiinta ahayn ee kirishtanka ah ee halka deegaanka ay u ahayd iloo dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin ah waxa ay sheegayaan in dab la qabadsiiyey gebi ahaanba tuulada weerar afar iyo labaatan saaca ka hor ka dhacay laamo waxay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ku dileen lix askari oo kenyaati ah oo kirishtan ah dhacdadaas ayaa waxaa sidoo kale qirtay saraakiisha booliiska ee kenya weerar asna goordhow ka dhacay kenya waxaa la soo werinayaa in lagu dilay laba askari oo kenyaati ah kenya waxa ay gumaystaa dad badan oo muslimiin ah oo qaarkood ay soomaali yihiin warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageynta